gudoomiyaha gobolka hiiraan muuse salaad weheliye ayaa shir gudoomiyey kulan looga hadlayay xaaladda abaaraha iyo sidii wax looga aruurin lahaa dadka danyarta ah kaasi oo lagu qabtay magaalada beledweyne kulankanah ayaa waxaa kasoo qayb galay gudoomiyaha degmada beledweyne cumar cismaan celasow duqa degmada marwe nadar tibaax maalin madax ka socotay hay-adaha ka shaqeeya gobolka iyo mas-uuliyiin kale oo ka socday dowladda hoose gudoomiyaha gobolka hiiraan muuse salaad weheliye ayaa ka warbixiyey ujeedka loo qabtay kulankan ujeedka kulanka oo diiradda aan ku saaray uli inaan iska waraysano xaaladda abaaraha oo soo wajahday ummadda reer hiiraan runtii doodihii iyo isweydaarsigii halkan aan ku lafagurnayna walow aan isu sheegnay in qaybo ka mid hay-adaha ay maanta maqan yihiin haddana kamanaas laabasa wixii halkan aan kula gorfayno baa iyagana gaari doono aakhirkana insha allahu tacaala waxaan isla soo saari doonaa go-aan oo yani bayaan aan ka soo saari doonaa xaaladaha iyo meelaha ugu daran waxaan rabnaa oo aan halkan rabnaa inaan baaq ka jeedino gobolka hiiraan la dhihi jiray lixdii biloodna waa fatahaada ka jirto lixdii biloodna waxaa ka jirto abaaro aniga hadda sanadaan ku dhowahay intaan xafiiska joogo fatahaaddu way yareen laakiin waxaa soo kordhay in abaarihiiyaa soo kordhay marka dhinac inay fatahaaddu naga maqnaato waa aaday muhiim noogu tahay haddana abaarihiiyaa dhanka kale ka jiro marka waxaan rabnaa inaan la jaan qaadno inaan dadkaas abaaraha ay qabsadeen u gurmano hay-ad kastaahu iyo sidii ay yani meesha ka qusayso haddii caafimaad ahaan laheyd iyo haddii ay ahaan laheeday biyaha ay ahaan laheeday iyo haddii ahaan laheed caafimaad iyo haddii ahaan laheeday cunto intaba waxaan jeclahay in qolo kastaahu ay kaalintooda buuxi doonaan haddii alla idmo informationka xataa xog in la helo ayaa falcelinta ay jawaabtu ka timaada marka waxaan rajaynaynaa inaan iskaashanno inaan si wada jira ugu adeegno haddii aan dowladiinnaha iyo haddii aan saaxiibadii kale oo hay-adihii caawinayay bulshada aan nahay dadku waxay ku tiirsan yihiin inta ugu badan baadiyaha marka la yihahdo xoolahay ku tiirsan yihiin xoolahaas waxay isticmaalaan ay cunaan waa waxyaabaha roobku soo dhaliyo dooga ah waxayna cabaan biyaha oo roobka ka yimaado labadiiba haddii la waayo xoolihii manaafacaad badan ma yeelanaan marka waxaa loo baahan yahay dhinac kasta caawiyo dadkaas haddii kaash ay lahaan laheyd haddii ay raashin ahaan laheyd haddii ay xoolaha laftooda in loo daaweyn ahaan laheyd haddii dadka in la daaweyn ahaan laheyd haddii in biyo loo helay ahaan laheyd insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa in fariinteennu ay meel dheer gaari doonto kulamaduna joogto noo noqon doonaan waxaanan soo saari doonaa bayaan ku saabsan arintaas sidii loogu gurma lahay ummadaas iyo meelaha baryoritiga u leh n kasoo dhigi doona haddii alla idmo xubin kastoo halkan timidna ee xafiiskii ay yani wakiilka uga ahayd halkan ay gaarsii doonto warbixinta haddii alla idmo